faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado daladweyne maxamed cabdi maxamed xaagu cadaado buusmaraad
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasi radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado daladweyne cabdifataax cali cumar tawakel radio cadaado shagaladoose maxamed cumar yuusuf maxmed bolton radio cadaado magaalada galkacyo cabduqaadir maxamed nuur cabduqaali jakaarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaato radio cadaado garowe
بشير عبد الله عثمان قاضي عدادو بلدونان يحيى عبد الرساق صوفي الراديو عدادو مغالدة بار ديري قبل قدو يوسف أبو برنامج راديو عدادو جوار
bismillaahi raxmaan raxiim sabax wanaagsan halkan waa raadiyo cadaado kusoo dhawaada warka subax qodobada saakaa dhagayso doontaana waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ee dhigiisa imaaraadka carabta oo heshiis kala saxiixday xasan sheekh maxamuud oo la kulmay dhigiisa imaaraadka carabta wafdi la socday dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo lagu karantiilay imaaraadka carabta ciidamada kenya oo ka jawaabay weerarkii al-shabaab ku burburiyeen ateenada shirkad isgaarsiineed oo ku taalla kenya qodobadaasi waxaynu ugu soo kordha ayaad saaka dhageyso doontaan balse iminka
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayeysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa khamiis saddexiyolabaatanka juun sanadka laba kun labayo labaatan intaad maqasheen qodobada ugu waaweyn warkeena subax ayay ahaayeen soo saarista iyo tebintu cabdifatax cabdulaahi imankana warkii oo faahfaahsan aynu ku bilowno dowladda federaalka soomaaliya imaaraadka carabta ayaa waxay kala saxiideen heshiis qodobada ay ku heshiiyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka iskutaga imaaraadka carabta sheekh maxamed bin sayid ayaa waxaa ka mid ahaa kow labaatan milyan oo dowladda imaaraadka carabta ugu deeqday dowladda soomaaliya si ay abaaraha ka jira dalka uga jawaabaan labo in la fududeeyo muwaadiniinta soomaaliyeed ee fiisaha imaaraadka carabta doonaysa ee jecel inuu aado dalkaasi imaaraadka carabta saddex in dib ay u bilaabaan duulimaadyadii shirkadaha diyaaradaha imaaraadka carabta afar waxaa dib loo furi doonaa isbitaalkii sheekh sayid ee imaaraadka carabta kaasi oo la xiray laba kun sideed iyo tobankii oo si bilaash dadka ugu adeegi jiray shan in wafdi heer sare ah oo ka socda imaaraadka carabta uu soo bocdo soomaaliya qodobadaas ayaa ugu muhiimsanaa qodobada ay ku heshiiyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay dhigiisa imaaraadka carabta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan midho dhal ah la qaatay madaxweynaha dalka iskuultagga imaaraadka carabta mudane sheekh maxamed bin sayid kulankan labada madaxweyne ayaa waxaa la sheegay in lagu furay oona looga hadlay hagaajinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal fududeynta dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isu socodka muwaadiniinta iyo bixinta iyo bixinta dalkugalka madaxweynaha dalka imaaraadka maxamed bin sayid ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa uga mahad celiyey ajiibidii martiqaadkii ay u fidiyeen waxa uuna soo bandhigay doorka ay dowladdiisu ka qaadanayso gurmadka abaaraha ka jira dalkeenna iyo dib u dhiska iyo dib u soo celinta taageeridda kuwaas dan ammaanka iyo adeegyada bulshada ee dowladda imaaraadka ay ka fuliyaan ka fulin jirtay dalkan hooyo soomaaliya dhankiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahad celiyay dowladda iyo shacabka imaaraadka garab istaagii ay u muujiyeen shacabka soomaaliyeed oo ay abaaruhu saameeyeen isagoona sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ahmiyad gaar ah siinayso xoojinta xiriirka kala dhexeeya caalamka ciidamada kenya ayaa waxay ka jawaabeen weerar al-shabaab ay ku burburiyeen anteeno shirkada isgaarsiineed oo ku taalla dalkaasi kenya dowladda kenya ayaa boqolaal ka tirsan ciidamada soo dhoobtay xuduudda soomaaliya kadib markii dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen tuulo ka tirsan degmada mandheera sidoo kale sida laga soo xigtay booliska kenya kooxda weerarka geysatay ayaa burburiday xarunta isgaarsiineed oo ku taalla magaalada raxmo saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in ay maqleen juugta xoogan waxaana mararkii dambe ay ogaadeen in al-shabaab bam ku xirtay xarunta isgaarsiineed oo ay leedahay shirkadda isgaarsiinta kenya ee safari kooxihii weerarka geystay ayaa baxsaday waxaayna kadib markii uu falku dhacay iyadoona ciidamada ilaalada ka ah xaruntaasi ay sameeyeen isku aabin dowladda kenya ayaa ka jawaabay weerarkii dhacay subaxnimadii isniinta aheyd waxayna ciidamadaasi ammaanka u direen in ay u gaarsadaan raggii falkaasi ka dambeeyay kuwaasi oo ay uga shakiyeen inay soo aadeen xuduudda soomaaliya iyo kenya udhexaysa taliyaha booliska waqooyi bari ee dalkaasi kenya ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin ciidamada ciidamo badan oo boolis ah si ay uga daba tagaan kooxihii weerarkaasi geystay oo u baxsaday dhankaasi xadka soomaaliya weli waxaa dhegaysanaysaan warkii subax raadiyo cadaadana oo aad nagala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaraatis cadaado deegaanada hoos yimaada efamtaas ayaad naga maqal dhegaysataan kadhuusamareeb deegaanada hoos yimaadana aad naga maqal dhegaysataan siddeetan iyo siddeed dhibic bermagaraatis adduunkaoo dhan aalada tebinta laafisir imka saaxib deegaan intaasaan kusoo gabagabanaya warkii subax raadiyo cadaadaad kala socoteen nabaday